raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee redio muqdisho qodobada saaka warkaan idiin haynana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada garowe waxa uuna kulamo uu la qaadanayaa madaxda maamulka puntland ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska oo khudbad ka jeedisay golaha shirka golaha ammaanka iyadoona ka hadashay arrimaha soomaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in maanta dibadbax ballaaran ay ku qaban doonaan magaalada muqdisho kaasi oo looga soo horjeedo muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya badda munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee nabadda ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto magaalada muqdisho maanta oo kale sanad walba waxaa laga xusaa caalamka maalintan caalamiga ah iyadoona soomaaliya ay tahay waddan ka soo koraya dagaallo maxaa nabadda soomaaliya lagu micnayn karaa ururada dhallinyarada ee ka jira dalkeena soomaaliya maxay ka yidhaahdeen maanta maalinta caalamiga ee nabadda colaadihii kala duwanaa ee dalka soo maray maanta nabadda soomaaliya halkay joogtaa sidoo kale munaasabada lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay gobollada dalkeena soomaaliya xarunta maamulka kumeel gaarka ee maamulka galmudug ee cadaado ayaa waxaa ku qulqulaya ergooyin iyo musharaxiin u tartamaya xildhibaannimada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya akhbaaraadka dibadda warkeena idiin haynana waxaa ugu waaweyn magaalada xalab oo saaka ay ka socoto dagaallo sida ay ku soo warramayaan qaar ka mid ah wariyaasha caalamka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan ool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosan looga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobada warkeena subaxnimo ugu waaweyn warkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdirashiid nuur ibraahim warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa shalay gaaray magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxa uuna kulamo halkaasi uu kula qaadanaya madaxda maamulkaasi faad cabdigaas ayaa warbixinta warkaasi inoo soo koobaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo wafdi ballaare uu hogaaminayo oo ka kooban labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray deegaanada puntland soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka puntland iyo labada guddoomiye ku-xigeen wasiiro xildhibaano siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo dadweyne kale oo aada u tiro badan wafdiga u hogaaminaya ra-iisul wasaaraha ayaa soo dhoweyn kadib waxaa loo gudbiyey qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ee garowe halkaa oo si wada jir ah warbaahinta qeybaheeda kala duwan ugula hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweligaas iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweligaas ayaa sheegay in socdaalka ra-iisul wasaaruhu uu salka ku hayo inna indheynta howlaha la xiriira arrimaha doorashooyinka oo ka soconaya guud ahaan dalka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay sida aan kala harka lahayn ee mas-uuliyiinta dowlad goboleedka puntland iyo shacabkuba usoo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa isagoo tilmaamay in uu muddo kooban sii joogi doono deegaanada puntland
aad buu u mahadsan yahay waryaheena fahad cabdigaas oo warbixinta ra-iisul wasaaraha uu gaaray magaalada garowe inoo soo koobaya ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska theresa may oo khudbad ka jeedisay shirka golaha ammaanka ah ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka hadashay arrimaha soomaaliya iyadoona soomaaliya ku tilmaamtay in guulo badan ay ka gaartay dhinacyo badan cali shiiqaalow ayaa warbixinta inoo soo koobay ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may oo khudbad ka jeedisay shirka toddobaatan iyo koowaad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si gaar ah usoo hadal qaaday kaalinta u k ee arrimaha siyaasadda iyo ammaanka dalka soomaaliya teresa may ayaa waxa ay sheegtay in dowladda ingiriiska ay taageero buuxda la garab taagan tahay lagasoo ay taageero buuxda la garab taagneed laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo tobanka ilaa iyo maanta soomaaliya islamarkaana soomaaliya ay ka caawiyeen dagaalka ka dhanka argagixisada oo falal xagjirnimo ah ka doonayay inay soomaaliya ka geystaan kuna faafaan geeska afrika teresa may ayaa xustay in dowladda ingiriiska ay soomaaliya ka caawisay in kooxda al-shabaab laga saaro magaalooyin iyo gobollo waaweyn oo maanta xasilooni amni ay ka jirto iyadoona hoosta ka xariiqday in u k ay sii wadayso xoojinta taageerada ay la garab taagan tahay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed u k waxa ay garab taagan tahay ayna sii wadaysaa taageerada ay markasto siinayso dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iyadoona diyaar u ah in laga cirib tiro kooxda al-shabaab guud ahaan geeska afrika iyo soomaaliya sidaas ayaa waxaa yidhi ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo khudbadeeda dheer soomaaliya qeyb muhiima kaga soo qaadatay ra-iisul wasaaraha dalka britain miss teresa may oo khudbadeeda sii wadata ayaa waxaa kale ay soo hadal qaaday kana codsatay beesha caalamka in soomaaliya loo aruuriyo dhaqaalo islamarkaana laysugu yimaado shir heer caalami ah oo soomaaliya dhaqaalo loogu aruuriyo si dowladda soomaaliya ay u noqoto mid awood u yeelata xasilooni waarta inay dalka ka dhaqangeliso teresa may ayaa waxa ay tiri waxaan ku baaqaynaa oo aan weliba codsanaynaa in soomaaliya ay qabato shirweyne heer caalami ah oo dhaqaalo loogu yaboohaya soomaaliya si dib loogu soo celiyo kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa dhinaca kale khudbadeeda kaga hadashay dadaalka caalamku ay kula jiraan waa dagaalka ay caalamku kula jiraan argagixisada xaaladda qaxootiga suuriya iyo cimilada adduunka in haatan laga qabto arrimo muhiim ah cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay cali sheikh uu noo soo koobayay ra-iisul wasaaraha dalka britain oo khudbadii ay ka jeedisay shirka golaha ammaanka ee kaga hadashay arrimaha soomaaliya wuu mahadsan yahay wariyaheenna markan magaalada dalkaasi holland waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka socday dacwadda la xiriirta badda soomaaliya kenya iyo waddankeena soomaaliya waxaana halkaasi ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya qareeno iyo xeerilaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir waxaana shalay la dhegaystay soomaaliya muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sheegashada waddankaasi kenya ay sheegansanayso qeybo ka mid ah baddeena soomaaliya haddaba maamulka gobolka banaadir ayaa sheegaya in maanta dibadbax ballaaran ay ku qaban doonaan magaalada muqdisho kaasi oo looga soo horjeedo sheegashada baddeena soomaaliya waddankaasi kenya iyo dacwadda ka socota dhegeysiga maxkamadda caalamiga ah heeg ee waddankaasi holland waxaa maanta ama haatan qadka taleefonka si toosa ugu jira afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalan cabdifataax bal waxaad faahfaahin naga siisaa qabanqaabada dibadbaxa maamulka gobolka banaadir uu wado halka uu marayo
waa mahadsan tahay banaanbaxan sanadii oo dhan ku dhawaaqay oo aan sheegay inuu dhacayo fagaaraha ex baarlamaan ama daljirka dahsoon uu ka dhacaya ka badan labaatan kun oo qofoodaa imaanaysa ujeedkuna waa ka dhiidhin in laga dhiidhiyo damaca ama hamiga galay kenya inay baddayna ku rabto ilaahay addoomidna guul uu ku dhammaan doonaa dhammaana ummadda waxaan leeyahay intii dibicdiigii ku jirto yaan la ogolaanin in la hamiyo baddeenna yaan la ogolaanin in hal misiroo baddeenna ka mid ihii la qaato dhammaanna waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed intii soo bannaan baxday intii niyadda ka taageersan intii aan imanin way mahadsan yihiin guulna waa rajaynaynaa inay ku dhammaato guulna insha allah waan rajaynaynaa marka ummadda waa inay soo baxaan waa inay shucuurtooda muujiyaan waa inay hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa ma ogolin dhibic baddeenna ka mid ah waa in la taageero waa in loo soo baxo waa in la gartao muwaadinihi inuu inuu xaq u leeyahay inuu difaaco dalkiisa inuu difaaco dadnimadiisa iyo dawladnimadiisa inuu difaaco dhammaanna adeer guud baan rajaynaynaa inay ku dhammaato banaanbaxayaashuna hadda fagaarahay soo buuxinayaan ilaahay adowdna waxaan rabnaa inay si nabada uu ku dhaco insha allah haddii ilahay idmo dadii muqdisho waa mahadsantihiin waa tahay xalana intaada ka bixin waa qadiyad weyn ee shacabka soomaaliyeed oo dhammaan wada taabanayso iyo mas-uuliyiinta bal markaan eegno dibadbaxan ma taalada daljirka daahsoon biyuu ka dhici doonaa mise goobo kale oo cayiban oo magaalada muqdisho ayuu ka dhici doonaa mise dadkii isku soo baxay waddooyinka magaalada muqdisho ayay shucuubtooda maanta ay kusoo cabiri doonaan sida ay ugu xun yihiin sheegashada baddeena soomaaliya waddankaasi kenya fagaaraha daljirka dahsoon uu bannaan buxu ka dhacayaade haddana waa socdaaho waxaad maqlaysaa waxa weeye waa sawaxanka iyo mashxaradda iyo taageerada iyo erayada ay ku hadaaqayaan shacabka halkaa isugu yimid toddobiyo tobanka degmay ka imaanayaan iskuullada iyo jaamacadaha imanaya dhammaantood baa u diyaara inay difaacaan dalkooda hooyo inay ka qayb qaataan wax alla wixii awooddooda ah oo dalkooda ay ku ay ku taageeri karaan wayna soconaysaa adeer banaanbaxayaashuna aad bay u mahadsan yihiin cid soo abaabishay ma jirto cid walba isagaa garasay inuu yimaado halkan isagay kusoo dhacday inuu dalkiisa difaaco wayna soconaysaa insha allah ilahay bal xalane haatan sidaad sheegayso waxaad ku sugan tahay halka uu dibadbaxa ka dhacayo bal sawir guud bal naga sii waxa halkan halka ka socda iyo boorarka waxyaabaha ku qoran adeer sawirka guud een kaa siinaya waxa weeye shacab u diyaara difaaca dalkooda hooyo shacab u difaaca difaaca baddooda shacab u diyaara inay dalkooda iyo dadadnimadooda difaacdaan oo ay usoo bannaan baxeen oo u taagan inay magaaladan shacabka degan ee soomaaliyeed ee dawladdii oo dhan degan tahay inay usoo baxeen difaaca badda soomaaliyeed kenya uma ogolin dhibic dhibic biyaha soomaaliyeed ah ayay ku hadaaqayaan shacabku waana xaqayna uleeyihiin waa waddaniyiin waa shucuur madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa ka hadlay oo yidhi ogolaan mayno wata dhibic bayahayna ka mid ah kenya iyo soomaaliya ma diriirsana waa laba wadan oo walaala xalane waa laba wadan oo adeer daris ah laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeye waa ta dacwad si sharciya iyo si d- dimuqraadiyad iyo si dawladnimo ah ayayna lagu kala bixi doonaa waa ta afhayeene waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabd fataax cumar xalane oo nooga warbixinayay dibadbax ballaaran oo iminkaba ay dadka iskugu soo baxayaan daalada daljirka daahsoon oo lagu muujinayo dacwadda ama maxkamadda magaalada holland ee dalkaasi holland ee ka socota heeg oo ku saabsan muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhanka badda munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee nabadda ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto magaalada muqdisho munaasabadaasi ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa saacadaha soo socda waxaa la filayaa in si si weyn loogu xuso magaalada muqdisho iyadoona ay ka qaybgalayaan ururada dhalinyarada gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada kale ee dhalinyarada qaranka maanta oo kale sanad walba waxaa laga xusaa maalinta caalamiga nabadda adduunka oo dhan iyadoo soomaaliyana ay tahay waddan kasoo koraya dagaalo maxaa nabadda soomaaliya lagu micnayn karaa guddoomiyaha xarunta wadahadalka dhalinyarada soomaaliyeed guhaad sheekh xasan ayaan su-aalahaasi iyo maanta micno ahaan waxa ay ka dhigan tahay aan hordhigay
runtii aad baad umahadsantahay cabdirashiidow dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xarunta wadahadalka dhalinyarada soomaaliyeed maanta oo kale maalin ahmiyad gaar ule waaye sababtana waxa waaye arrintan nabadda ah keliya maaha nabadgelyada amniga waa nabadgelyo dhinaca waxbarashada caafimaadka horumarka xaqiijinta qofka nolol maalmeedkiisa asaasiga inuu helo annaga waxay nooga dhigan tahay marka dhalinyaradii aan shalay ku dhiirigelineynay in ay amnigii horumarkii dalka iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii ay ka qayb qaataan taariibkii ay ka joogsadaan in maalinta maalin weyn inay tahay fariintii hore aan u direynay ayaa sii xoogeysanayso kolley qof kastoo noola ahne waxaa u baahan yaha waa nabadgelyo oo dhinac walba leh marka in dhalinyarada soomaaliyeed ay helaan nabadgelyo dhinaca waxbarashada ah dhinaca caafimaadka ah dhinaca nolosha asaasiga ah waa farxad weynay noqon doontaa kolley hay-adaha iyo dawladda soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyarada oo maanta barnaamijkan agaasinaysa laftirkeeda barnaamij weyn agaasimi doonta waxaan rajeynaynaa in ay fariinta nala xambaaraan ka xarun ahaana annaga laftirkeena waxaan diyaarinaynaa doodo oo ku aadan sidii dhalinyarada ay u fahmi lahaayeen waxyaabaha ay xaq u leeyihiin ay ka mid tahay in dhinac walba ay ka xaqiijiyaan in ay nabadgelyo ay ka helaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin ay helaan waa tahay guddoomiye bal markaan eegno soomaaliya wadamada caalamka ama hay-adaha ka hadla arrimaha ee nabaddu waxa ay ku tiriyaan wadan colaad macluul ay ka jirto noloshuna ay aada ugu liidato bal ka dhalinyaro ahaan ama xarunta wadahadalka dhalinyarada bal fariinta aad diraysaan maxay tahay arrintan hay-adaha caalamkana maxaad ka leedihiin runtii markii hadda soomaaliya la fiiriyo sanadahan waa wadamo badan oo dawlado ka jireen ayay ka horeysaa dhinaca haddii la dhaho macluusha iyo sidoo kale dhalinyarada wax baranayso sidaad og tahay sanad weliba tobanaan kun oo dhalinyaro ah jaamiciyiin ah ayaa jaamacadaha kasoo qalin jibinaya taa oo ay dawladda soomaaliya iyo dalka soomaaliyaba ay ku faanayso ka xarun ahaan annaga waxaan u taagannahay in wacyiga dhalinyarada aan sare u qaadno inaan dhalinyarada fahansiino doorka ay leeyihiin oo ku aadan inay talada dalka ay saameyn fiican ku yeeshaan waxaad ogtahay cabdirsiidow dhalinyarada waa boqolkiiba todobaatan iyo shan boqolkiiba todobaatan iyo shantaas oo aanan lahayn ilaa iyo hadda qoondo rasmi ah oo ay baarlamaanka iyo weliba xukuumadda soo socda ay ku leeyihiin haweenka way xaqiijiyaan dhalinyarada annaga waxaan u baahannaha marka inaan dareensiino in ay xaqiijiyaan waxyaabaha ay ku leeyihiin dawladdii iyo kaqaybgalkii daraasadahaas aan sameynaynana keliya kuma aadana sidai ay dawladda u geli lahaayeen waxay ku aadan yihiin meeqa dhalinyaraha u diyaarsan inay dalka joogaan dhalinyarada ma fahansan yihiin meesha keliya ay leeyihiin inay tahay dalka soomaaliya runtii waxaad og tahay qofka dhalinyarada ah ee dalkiisa jooga haddii su-aal ama horumar ha noqoto ama nabadgelyo ama noqoto ama dhinac walba hadii wax lagu weydiiyo keliya dalkiisa ku faana annaga waxaan rabnaa inaan gaarsiino dadka qof weliba gobolka ay joogto iyo magaalada ay joogto in magaalada kale ay ka fiican tahay haddii ay dal ahaan uhadlaayaan dalka soomaaliya dalka dunida uu fiican inuu yahay inaan dhalinyarada barno oon dareensiino runtii dhalinyaro badan oo aan arrimahaas aan kala hadalnana way ka joogsadeen oo markii hore qorsheynaya inay taariibaan waxay hadda u diyaarsan yihin dhalinyarada si iskooda inay u shaqaystaan oo aysan ka sugin dawlad iyo hay-ad oo dhalinyaro badan oo shaqo abuur samaysatay ayaa jirta oo iskooda u samaysatay marka arrintaas waxay noqonaysaa arrin lagu faani karo runtii dadaalkaasna waa sii laba jibaareynaa oo hadda waxaa noo qorshaysan dood cilmiyeedyo inaan u sameyno dhalinyaradii oo aan bilaabi doono waqtiyo dhow oo aan la kaashan doono hay-adaha dawladda iyo hay-adaha caalamiga oo aan rabno dalka soomaaliya o dhan inaan ku gaarno
aada buu u mahadsan yahay guhaad sheekh xasan guddoomiyaha xarunta wadahadalka dhalinyarada soomaaliyeed oo qadka taleefonka iigu waramayey sidaan ogsoonnahay dhalinyaradu waxa ay udubdhexaad u yihiin horumarka dal walba dhanka marka laga eego doorka nabadduna dhalinyaradu waxay kaga jiraan kaalinta ugu weyn ee dhalinyarada waddankeena soomaaliya waxaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan lagu qiyaasaa dhalinyaro inay yihiin maxaa uga aadan dhalinyarada soomaaliyeed nabadda iyo horumarka waddanka door ceenkee ayaynu ku leeyihiin dhalinyarada su-aalahaasi iyo su-aalo kale maanta oo ah maalinta nabadda caalamka waxaan hordhigay guddoomiyaha dalladda dhalinyarada gobolka banaadir cumar cabdisalaan oo isagoo muqdisho jooga qadka teleefonka saaka igu warramay dabcan waxaa la socdaa maanta inay tahay maalin aada u muhiim ah dhammaan bulshooyin soomaaliyeed iyo guud ahaanba caalamka inayna muhiim u tahay maalinta nabadda adduunka waxaan la socnaa qofka marka laga tago daruuriga waxyaas marka laga tago wax xiga oo aadka muhiimka u ah oo marnaba lama huraan oo noolaad karin inay tahay nabadda nabaddaasna ay tahay wax aada u muhiim ah runtii waa maalin taariikhi waa maalin kasoo bilaabatay meel fog tagi fara badan soo martay maantana taagan in heer caalami oo mar kastoo loo dabaaldego oo muujiyo inay tahay maalin muhiim u ah noolaha oo idil marka maalinta nabad waxaa leeyahay waa maalin aada u muhiim
waa tahay bal waxaa tahay guddoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka banaadir bal nabaddu marka la eego udubdhaxaad waxaa u ah dhalinyaradu saakay maalintan weyn maxaad idinka ahaan idinkaga dhigan tahay dhalinyarada gobolka banaadir waxaa la socdaa in wax kasta oo la fiiriyo markii dhan kasta laga fiiriyo inay muhiim u yihiin dhalinyarada aniga waxaan leenaha dhalinyaro ahaan waa maalin weyn waa maalin runtii jiritaankeena iyo inaan dalka wax ka naqan runtii naga siinayso kaalin weyn maxaa yeele waxaa la socnaa maanta dhalinyarada soomaaliya markastay joogaan in ay kasoo kabanayaan dhibaatooyin fara badan iyo arrimo fara badan dhacay marka maalintan waxay noo tahay maalin inaan weyneyno oo maxay ahayd meel kastna ka sheegno gaarsiino farriimaheeda meel kasta oo nabadana ku baaqno inay tahay waxaan la soconaa in nabadda qof kasta oo muhiim u tahay gaar ahaan dhalinyarada waxaa waaye dadka maanta oo jiilka dalka inay difaacaan oo beri ee meel gaarsiiyaan laga rabo ee, waa anaga waxay noo tahay maalin weyn maalin ee, maxaad ma firsannaa inay tahay ee, maalin oo dadkan dhan inaan gaarsiino fariinta nabadda ka dhadhacsiino ee, dadka dhibaatooyinka maanta meelaha ka jiraan iyo kulli inaan gaarsiiyo lagala rabo oo ay tahay wacyigelinta sababta marka waxaa leeyahay waa maalin aad u ballaaran dhankeena oo guul weyn noogu fadhiso haddaana dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho een waxaa ugu baaqeynaa u sheegaynaa inay nabada tahay wax lama horaan ah inaan wada qaadano dalkeena hadda waa dhibaatooyin fara badan oo kasoo baxay meel wuxuu taagan yahay aad u wanaagsan dagaaladii ku sokay wixii dhan ilahay waa naga saaray nabad maanta waa heesanaha nabad baan marka aan sii difaacno een aan kasii shaqeyno si aan caalamiga iyo taagan yihiin oo kale waata cumar haddii hadalkaaga tix raaco n wadamada caalamka ama hay-adaha n ka hadla arrimaha nabadda waxa ay soomaaliya ku tilmaamaan dagaalo kasoo koraya n marka la fiiriyo rajada dadka soomaaliyeedna ay tahay in wadanka soomaaliya uu yahay wadan soo kabacayo bal fariinta dhalinyaro ka ahaan maanta aada gudbinaysaan maxay tahay maalinta nabadda een haddii aan bulshada soomaaliyeedna gaar ahaan dhalinyarada fariinteeda ugu weyn waxay tahay in nabadda ay tahay waxaad nagu filan oo runtii qof kastaba oo ku noolaan karo si een maxay dhahayd deganaasho ah marka waxaa leeyahay nabadda hana qabto dib aan wada qaadano een nabadda keliya maaha in lis dagaalo in qori laisku qaato waxyaaba ka horjeeda maaha keliya waxay qof kastaba qof kastaba qofka ku dhegan diriska uu leeyahay qof kastaba qofka maxay saaxiibka uu leeyahay inuu ka nabad galo xitaa iyo waxyaabaha dhibaatada inuu maxay dhibaatooyinka waxyaabaha dhan ka ilaaliyaa waxay
aada buu u mahadsan yahay guddoomiyaha ururka dalladda dhalinyarada soomaaliyeed cumar cabdisalaan ayuu kaasi ahaa colaado kala duwan ayaa soo maray dalkeena soomaaliya maanta nabadda soomaaliya halkey joogta waxaa muddooyinkii dambe socday socdaalla ay sameynayaan dhalinyarada soomaaliyeedka oo loogu magacdaray socdaalka nabadda waxayna dhalinyaradaasi ay ku tageen gobollo ka tirsan dalkeena soomaaliya taasi oo lagu xoojinayo in dhalinyaradu ay ubad dhexaad ay u yihiin nabadda dalkeena soomaaliya si ay dhalinyarada soomaaliyeedna wacyigelin loogu sameeyo doorka nabadda iyo kaalintii ay kaga jirto bulshada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo eegaya waryaheenna yushaac sheekh cabdulaahi
dhalinyarta socdaalka nabadda waxay socdaalo kala duwan ku bixiyeen magaalooyinka gobollada dalka waxay dirayeen fariimo ku aadan nabadda si ay dhalinyartu ugu noqdaan dadka udugdhexaad guddoomiyaha dhalinyarta socdaalka nabadda ibraahim yuunis oo saakii raadiyo muqdisho uga waramay qadka taleefanka ayaa waxa uu sheegay in ay haatan meel fiican marayso nabadda soomaaliya
socdaalkii nabadda iyo maxay ahayd maanta maalinta nabadda adduunka xiriir dhow ayaa ka dhexeeya filaya oo ah nabadda nabadda wax oo loo baahan yahay oo ummad walba u baahan taha waaye socdaalkii nabadii oo gobolada soomaaliya ku mariyeen oo beedhaba ka bilaabmay asaaskiisana wuxuu ahaa nabadda iyo dhaqanka wanaagsan inaan ku faafino dhalinyarada soomaaliyeed walahadana dhex maro marka asaaska loo asaasay ama loo asteeyey maalinta kow iyo labaatanka september inay ahaato maalinta nabadda adduunka ayaa fikradaas waxay ahayd markuu bilaab ee bilaabatay in caalamka maalintaas la xasuusiiyo ahmiyadda ee nabadda ay leedahay in la joojiyo maxay ahayd dagaalada iyo maxay ahayd wax walba oo dhib u keenayo dowladaha dariska ama shaksi walba oo oo maxay ahayd ku nool adduunka marka maanta caalamka o dhan wadada adeegayaan
socdaallada nabadda ay dhalinyarta socdaalka nabadda ku marayaan gobollada dalka qaar magaalooyinka gobollada dalka qaar ayaa waxa uu sheegay guddoomiyaha uu hadalkiisa sii wata in ay soomaalida isku raacday in ay ka gudbaan hanaanka qabiilka isagoo ka hadlayay raadiyo muqdisho
sababta inuu wadankii nabad noqdo in badanoo kamid ah waxay noqotay in soomaalida isku xirnaadaan oo xataa shalay meeshii qof walba u dagaalamaysay in gobolkeedii iyo deegaanka ay degan tahay kuwa kale ama qabiilada kale ay ka difaacdo maanta waxaa u malaynayaa in ay ka duwantaho soomaali ay ka midaysan tahay ina dhammaanteen aan qarankeena difaacano dhammaanteena dhulkeena aada difaacno
maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta nabadda adduunka fariimaha ay dirayaan dhalinyarta soomaaliyeed ayaa waxay muujinaysaa in uu dalkeenu yahay dal nabad ah aada buu u mahadsan yahay wariyaheenna yushaac sheekh cabdulaahi oo warbixintaasi inoo soo koobayay weli waxaana ku guda jirnaa warka la xidhiira maalintan caalamiga ah ee maalinta nabadda adduunka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu qabto maalintan caalamiga ah ee maalinta nabadda caalamka cabdirasaaq axmed maxamed ayaa warkan gaalkacyo goordhawood inooga soo diray iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta nabadda adduunka ee koob iyo labaatanka sebtembar ayaa waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo deegaanada kale ee gobolka mudug laga dareemayaa munaasabado lagu dabaaldagayo maalintaasi waxaana saaka lagu arkayey qaybo kamid a magaalada gaalkacyo boorar ay ku xadhan yihiin nabadda iyo hamiyadu ay leedahay waxaa sidoo kale lagu wadaa in munaasabadahaasi looga hadla inta badan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee ka jira deegaanada gobolka mudug islamarkaana looga wada shaqayn lahaa nabadda nabadda ayaa iyada furo u ah horumarka bulshada ayaa halkudhigyada saaka ku qornaa boorarkaasi ka mid ahaa waxaana saaka bulshada intooda badan gaar ahaan ardayda dugsiyada waxbarashadu ay isku diyaarinayaan ka qaybgalka munaasabadahaasi munaasabada koo iyo labaatanka sebtembar ah maalinta nabadda adduunka ayaa iyadu ah mid sanadkiiba maantoo kale looga dabaaldego inta badan dunida caalamka waxaana magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ay ka mid tahay meelaha looga dabaaldego maalintaasi isku soo duugo waxaa la wada sugaa waa qaabka ay u dhacaan munaasabadahaasi oo loo diyaargaroobayo saaka cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho gaalkacyo aada maadsantaabte mahadsan yahay cabdirasaaq axmed maxamed weli waxaanu ku guda jirnaa warka reediyo muqdisho qeybihiisii dambe xarunta ku-meel gaarka ee maamulka galmudug ee magaalada cadaado ayaa waxaa ku qulqulaya ergooyin iyo musharaxiin u tartamaya xildhibaanimada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdi diir sheex ayaa warkaasi eegaya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo hadda xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug ayaa waxaa laga dumayaa ololaha doorashada la xiriira doorashooyinka sanadkan ka dhacaya wadanka soomaaliya magaalada ayaa waxaa soo gaaraya waqdiyo kala duwan oo la xiriira ergooyinka iyo musharaxiinta u tartamaya xilka baarlamanka soomaaliya xubnaha ka imaanaya deegaanada galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay waxyaabaha hadda soconaya
bismillahi rahmaan rahiim galmudug aada u fiican tahay galmudug waxay u diyaar garoyeysaa doorashadii oo laba kun toban iyo lixda runtii dadku aada ugu soo qulqulayaan magaalada caasimada muusgarka cadaado waxaan ka qabanay shaqooyin aada u tiro badan waxaan tababar soo ku jiraan aan soo booqanaa ciidamo badan oo ah ciidamada maaragtay milatariga iyo kuwa maaragtay booliska iyo qolyahaas oo dhan waxaan kaloo maaragtay u tagnay oo ayagana maaragtay aan runtii sameynay taaribooyinkii galmudug ayaa maaragtay la sameeyey wasaaradda gaadiidka ugu guuleysatay hawshaas runtii howl aada u fiicana galmudugna maaragtay insha allah bisha laga bilaabo ay yeelan doonto taaribo maaragtay guud oo galmudug oo dhan ka dhexeyso laga control galmudug lasameeyo trafilasna la sameeyo oo galmudug leeda digital waxaa la sameeyey cloud ama maaragtay m o t-ga baabuurta lagu controlo la sameeyey oo baabuurka robot logistiska aan mari karin si kale lagu qaldaraanayo runtii galmudug hore u socotaa wax badana aada iyo aada u fiican ammaanku waa fiican yahay alxamdulilah waxaa la filayaa maalmahaas u socda inay sidoo kale soo dhooraan magaalada cadaado xubno ka tirsan guddiga doorashada ee heer federaal markaas oo odayaasha dhaqanku ay soo gudbin doonaan xilkada rasmiga ah ee dooranaysa xildhibaanada baarlamanka federaalk ee ka imaanaya deegaanada galmudug maxamuud cabdi diirshe raadiyo muqdisho cadaado
halka warkaasi aad kala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda hay-adda xaquuqul aadanaha miss international ayaa sheegaysa in ciidamada booliska gaarka ee ka hortaga falalka burcadbadeeda ee dalka burcad burcadda ee dalka nigeria ayaa si aad ah looga baqo taasi oo sabab u ah tallaabooyin arxan darro ah ay u geystaan shacabka dalkaasi nigeria hay-adda waxa ay sheegtay in falkaasi ay ka ogaadeen dad iyagoo horey loo xiray kuwaasi oo loo geystay dhibaatooyin ay ka mid yihiin jirdil ceejin cunnada oo laga jarto iyo dilal kuwaasi oo ay hay-addu sheegtay in ay fuliyeen booliska laaluush qaatayaasha ee dalka jarm dalka nigeria sida warbixinta lagu sheegay warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada booliska ee la doonayo in ay ilaaliyaan dadka rayidka ah ay abuureen xaalad cabsi iyo musuq maasuq baahsan ah waxaa sidoo kale warbixintaasi lagu sheegay in booliska ay faraha la galeen xaalad arxan darro iyo xadgudubyo ka dhan ah xaquuqda aadanaha iyadoona dadka dhibanayaasha lagu sii hayo xabsiyada ilaa iyo inta ay ka qiranayaan dembiyada ama ay ka bixayaan ay ka bixiyaan lacaga laaloosh ah dadka la xiray ayaa la geeyay goobo badan oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee magaalada abuja oo ay hay-addu ku tilmaamtay kumanaan dad lagu qalo kumanaan dadna lagu qalay kaasi oo xabsi aad u cariiri ah u cariiri badan oo ay ku jiraan boqol iyo soddon maxaabiis ah saraakiisha booliska ee dalkaasi nigeria ayaa ilaa iminka wax jawaab aanan ka bixinin eedeynahaasi oo loo jeediyey warkii aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego asigoo maqal iyo qoraalba waxaay dib kaga daalacan karaan beejka internetkaynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net ciddii warkeenna uu seegana sidoo kale waxaay ka daalacan karaan barta facebooka iyo twitterka ee radio muqdisho warka saaka waxaa idiin soo saaray halkana idinkala socodsiinayay anigoo cabdirashiid nuur ibraahim